Degmada Jaalaqsi ee shacabka ka nool waliba dhibaato badan ka gabana burburka ku jira eelboorka degmada walibana adkaaday in si fudud ka deeraan adeegyada bulshada aan baahanta oo aan ka horayaan dadka xaalado caafimaad daraha wajahaasa waxaana ku mid a bulshada degmada Jaalaqsi oo ku qayb galeen kulan su'aalo iyo ka weydiiyeen madaxweynaha Hirshabeelle iyo waliba dalbadeena in la dhisa garoonka diyaarado ee degmada oo dartiis adeegyo badan iyo aan ku hanibinyin waana iyo ku midayeen caafimaadka walbarashada iyo hano kale siday wiilka igu horreeyaba uu u sheegay ma qabno eraboor waddankuna duruuftiisu waa iska adag tahay dadka mar oo la isku diro iyo mar cadow haastaba waaye korna wax noogama soo degaan dalkan wax nooma soo maraan mootooyna wax noo keena waana degmadaas qadeemiyaho nin walbaa og madaxweynihii koowaad oo noo yimid aa tahay waxaan kaa codsanaynaa marka waxaad nala qaban karto inaa la qabato fariinna waxaan kuugu faraynaa madaxweynaha waddanka xukuma waddanka madaxweyne ka ah waa degmaduu ku dhashay waa degmaduu ku soo barbaaray waxaan codsanaynaa marka waxaad qabata maana inteeda kaleeto inuu asugu noo qabto inay intaas naga warbixido waa doonaynaa beled haddaad aragtaanba tuulo ha noqdo amba degmo ha noqdo waxbarashada nabadgelyada caafimaadka biyaha waxa lagama maarmaana waa intaas iyo saldhigyadii loogu shaqay lahay dadka waxaan nahay annaga dad qadiimiya oo wax badan aan sugayna inay dowlad inoo imaato wax badan aan dowlad la-aan joognay marka maanta haddaad dowladdeena aan haysano aadaan u faraxsannahay gaar ahaan annaga haweenka soomaaliyeed waxaan nahay degmada jallaqsi joogo oon madaxdu ahay baahiyo badan ay qabaan waxay qabaan muxuu ahaatee iisheeg dhibaatada dhacaysa iyo dagaalada ka socdo shabeelle iyo hiiraan wixii dhacaayo ayaday kordul dhacaysaa waa lafdhabarka hooyada ayada wiilkeeda dhimana ayadoo odageeda dhimanaya ayadaa muxuu ahate maanta qofka uga horraysa oo ooynaysa oo gurigeeda muxuu ahate ishag oo mugdi noqonaya oo hooyada marka waxaan rabnaa inaan muhiimada nala siiyo oo muxuu ahate iisheeg annaga aan gacan xooganoo lagu qabto degmada jallaqsi waa degmo qadiimi ah kun sagaal boqol iyo toddobaatankii degmanimada qaadata waa degmadii saddexaad ee gobolka hiiraan runtii odayaasha siday hore u sheegeenn hal maalin calan calankii hirshabeelle in lagama taagin saasay tahay buli buurtaa noogu dhow waxay leedahay garoon banooni annaga maxaa ku waayin waa su-aal beledweynaale maxaa ku waayin balcadaale dhammaan degmooyinka la mid ee hirshabeelle waxay leeyihiin garoon banooni degmada jallaqsi garoon ma laha bulsho kastoo meel degan shan iyo toddobaatan boqolkiiba waa dhallinyaro waxaa nolosha u baahan oo shaqada u baahan oo horumarka u baahan waa dhallinyarada runtii ma lihin xafiis dhallinyaro hoolan dhallinyaro ma lihin waxaasoo dhan waa baahideen baahiyaha kale inaa galama rabo qoladii waxbarashada waa fadhiyaan kuwii caafimaadku waa fadhiyaan wax badanaa nagula xusuusana madaxweynaha hirshabeelle ali guudlaawo xuseen iyo weliba ku jawaabay baahida bulshada jalalaqsi oo yohan gudbiyeen use oona sheegay inuu ku shaqeeya doonaan sidii la dhisa lahay eelboorka iyo adeegyada kale mashaariicdan aan wadno dhan waa hadii la raalli ka noqdo waa la dhagax dhigaa waana la xiri jara insha allah haddii la raalli ka noqdo soomaalidu waxay tiraa faqiir lagama soco jeclo fulana lagama faan jeclo qof kastee mas-uuliyad qabata waxay jeceshahay inay lagasa ka tagto ay tiraa berri markaa shalay markaan mas-uuliyadda hayay waxaase waxaasaa ii qabsoomay inay tiraada waa jeceshahay waa naga go-an tahay waana hubaa haddii rabbi nagu simo wakhtigayna inta ka dhiman wax badanoo berri nagula xusuusta xatee haddaana teeramka dambe imaan wax badanoo nagula xusuustaan ka tigi doona haddii ilahay raalli ka noqdo waddada laamiga insha allah haddii ilaha yidhaahdo hadda balcaduu ku sinan yahay maahay haddeedaa bal raba inuu soo gudbo waddadaasu haddeer in joor timaado ay inya gudubtay waxay tegi leed ilaa feerfeer qorshahana waa ku jiriyey mid kaloo laga bilaabaya jirtay meesha lahaa kalabeyr iyadana ilaa laba hiiraan tegaysay middaanaa socalaheeday oo mashaariicda ka fuli weysay horumarna laga sameey waayo si waddadaasu ay u dhisanto aan cadowga isaga fujinno deegaanada u haysto si horumarkii loo geeyo degmada beledweyne oo kaleentood mashaariicda taallo lacag toban milyan anaa kor lahaya oo degmada beledweyne kali ay leedahay waxaa ku jira guriga duqa magaalada waxaa ku jira guddoomiyihi gobolka hiiraan gurigiisi yaa ku jiro waxaa ku jira laamigii yaa ku jira laamiyadii waxaa ku jira interloogi magaaladaas degmadaas loo la dhigi lahay mashaariic fara badana degmadaas nagala hor taagan yahay aan guud ahaan go-aankeeda qaadanno in mashruuc kastee yimaado oo fula dadka deegaanku ha qaataano taladeeda haddii aan ka faa'iidayso weyno mashruuc kasta wuxuu le deadline waxaa imaanaysa in la yidhahdo hirshabelle waa ka faa'iidayso weyse ha laga wareejiyee state hebel ha loo wareejiyaa imaanayso beledweyne dadkii oo degmada u dhashaana hortaagan ma aha nin kor uga yimiday xaqeed haddaan ka hadalno haddii laysu run sheegee la yidhaha war mashaariicdan ha fushiya ka leexda ummaddan haddaan wax kusoo kordhinayna wax u yimid uga leexda qof diidi karta ma jirto eerboorka waliba usalaaf dhabaran ayaa horumarinta adeegyada bulshada muhiimkan ee